بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة المبين واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا كان أو هو أنثى وهكذا حكم ذوات الحمل فابن على اليقين والأقل الناظمك رحمة الله عليه wuxuu halkan ka guda gelayaa baab ku saabsan cilmiga faraa'idka oo ahlulcilmigu had iyo jeer ay ka cabiraan fi lirthi biاltaqdiiri wاlاxtiyaad fi lirthi biاltaqdiiri wاlاxtiyaad yacni dhaxlidda wax lagu dhaxlo qadaraad la qadarayo oo sidaa ka dhig la leeyahay iyo sida dadaalka badan leh ee waxa weeye siba sida ay markaa waxa weeye uga dhowaanshiyo badan tahay ee laga qadarayo sidaa ka dhig iyadaan xaqiiqadeeda la haynin si ay noqon karto arrinta noocaasi ah ayay ku cabiraan markaa baabka isaga ah waana arrimo ku saabsan dad aanay xaaladoodu caddayn waxaa ugu horeeya khunfihii oo labeebkii ah iyo masalan mafquudkii kii la waayey iyo xamligii masalan uurkii iyo ta afraad oo noqonaysa algarqa waalhadma kuwii markaa shilka marka ah ku dhintay sida biyo kuwa uu ku qarqoomeen ama meel ku duntay ama gubasho dhacday iyo wixii la mid ah waxaana uu inoogu soo hormariyey khunfihii marka intaynaan ballabeebka iyo arrimihiisa aynaan hore u gudagelin waxaan jeclahay hal su-aal inaan ka hormariyo oo ku saabsan baabkii inoogu dambeeyey ee munaasakhaadka meyti meyti dhaxashay baabkii ku saabsanaa ayaynu markaa ka soo saaraynaa hal su-aal oo qura su-aashaasi waxay odhanaysaa shaksi baa dhintay shaksigaa dhintay wuxuu ka tegey labadiisii waalid iyo laba hablood oo uu dhalay intaa kadib xoolihii lama qaybin xataa maatat ixda albintayeyn xataa maatat ixda albintayni caman fi lmas'ala ilamaa ay markaa ka dhimatay labadii hablood mid ahaan ciddii masalada ku jirtay ee horena ay ka dhimatay oo afar bay ahaayeenee markay iyadu dhimatay saddexdii kale ay ka tagtay marka waa mayd dhintay ka tegey laba hablood oo uu dhalay iyo labadiisii waalid kadibna iyadan xoolihii la qaybin baa labadii hablood mid ahaani dhimatay masaladaa iyada ah sida dadkaasi isu dhaxlayaan ayaa jawaabteeda laydinka baahan yahay haddii aad fahanteen munaasakhaadkii meytidii meyti dhaxashay arrinkuna waa idi sugaya haye haye soo daa waayahay dhis labada hablood meydka hore thuluthaan bay leeyihin islaantuna sudus haye hadda islaan qura maahe odaygana waa maraya bintayni wa abaweyni waa likulli waaxidin minhuma sudus oo odayguna waa la mid isna lix meelood meel buu leeyahy haye nacam masaladii markay lix ku dhisanto way isgoosanaysaadoo habluhuna waxay leeyihiin thuluthaan oo afar ah la odayga iyo islaantuna midba midh way dhammaatay masalada labaad baa timid iyo laba asala bal meelgee waa taas walaasheedaa tumaad ka dhigta haya taa nooli waa tuma walaalu waa badan yihin de mooye ma shaqiiqa ma wax kalea hay ay balada ka saar ma ka saari karaysa waa garta aabbihiina awow buu maanta noqonaya haye hooyadiina maanta waa ayeya masalada labaad ukhtadiina halee bintidiina ukhtay noqotay marka ukhtadaasi waa tuma waa garta nacam waa la gartee walaashu waa tuma ma walaalshu waa magac may leedahay walaashu saddexdii walaalood waa tuma ya waa gartay ma duudu baan idinku dhiibay waaye bal adigu furfur haye maxaynu ku furfurnaa masaladu intaanay wakti badan idinka qaadan waan arkaay oo idiima bixin ee aan idin yaro ishaaro maalintii dhaweyd waxaynu tilmaannay masaa'ilka mayti mayti dhaxashay haddii ay su-aali ka timaaddo inay muhim tahay inaad ogaato maydka hore wuxuu yahay wakhtiyo badan oo ka mid ah waanaan idiin ishaaray masaladan lafteedaan idiin tilmaamay inaad ogaato maydka hore wuxuu yahay mar hadday mayti mayti dhaxashay noqoto inaad fahanto maydka hore wuxuu yahay masalada dhisideeday ka qayb noqonaysaa masaladanina waa mas'alo macruufa fii cilmi alfaraa'id ma'muuniya ayaana la yidhaahdaa maalinkii dhaweedna waa tii aan miithaalka idinku ishaaray ee aan lahaa haddaana khaldin labada arrimood way isweydaaranaysaa hadduu lab yahay iyo hadduu dhadig yahay maantana waa sidii oo way isweydaaranaysaa maydka hore hadduu lab yahay maydka hore hadduu lab noqdo inantani maanta ukhtada ah ee meesha joogtaa awowga waxay u tahay bintul ibni waa inantii inankiisu dhalay islaantuna waa ayeeyo liab ah waa ayeeyo xagga aabe labaduba dhaxal bay leeyihiin labada asalba ilaa asalka asal un baa ridi jiray awowguna waa jaddun saxiix ayeeyaduna waa jadda saxiixa min qibali alab ukhtadanina waxay noqonaysaa imaa ukhta liab wa imaa shaqiiqa waa labadaa midu horta mayla socotaan mise iga hadhay dirba hadduu maydku lab noqdo waxa weeye labadan hablood awowgu wuxuu u noqonayaa awow saxiix ah oo kii xagga aabe oo waa aabbaha aabihii ayay iyaduna waa aabbaha hooyadii labaduba dhexal bay leeyihin inantan la walaasha ah ee odaygaa horee dhintay dhalayna inuu hal islaan ka wada dhalayna waa suure inay laba kala jaad ahi dhaleenna waa suure marka ima shaqiiqa wa imaa liab mas'aladuna markay halkaa marayso qeybteedu waydi hawl yaraanaysa hadduu lab yahay miyaa ishkaal idka gelaya waxa weeye liab yatay doonaysaba ha noqoto eh hooyaduna sudus bay leedahay awowga iyo walaashuna way isku soo baxsanayaan dabeedna jad maca alikhwa ayay gelaysaayoo halkiibaa raacinaysaa amaa haddii maydka hore uu dhadig noqdo oo labadan hablood cidda dhashay ay inan tahay labadeedii waalidna joogaan masalada hore waa sidii aada ku furfurto iyada waa lixe loogu noqon maayo oo labadanna thuluthaan bay leeyihiin labada oday odaygiiyo islaantuna min sudus bay leeyihiin masalada hore waa saxantay talabaad baa jabniinku ku jira hadday dhadig maydku noqdo awowgu wuu jabayaa wuu tegayaa waa jad faasida awowgani mar dambe masalada dambe soo geli maayo dhaxal ku yeelan maayo waayo inantiisa inantiisii weeyadii yaanay saxiix ahayn saamiyaanu ekayn waa inantiisa inantay sii dhashay markaa ma dhaxlayo horta awowgayna ka dir isaga ka saar meesha waa jad faasida waxaa soo hadhaysaa ayeeyadii iyadoo ayeeyadu marna dhaxal waayi mayso oo waxa weeye ayeeyadii xagga hooyay markaa noqonaysaa oo waa hooyada hooyadeed wey ayeeyadu dhaxal bay leedahay ukhtadanina way isbeddelaysaa oo waxay noqon kartaa shaqiiqa oo inay labada hablood aabbiyo hooyo isku ahaayeen iyo inay walaal hooyo tahay waa labada midow iyada lafteeda markaa waa inaad hubsataa oo aad tidhaahdaa wartan kale maxay ahayd waayo islaan unbaa wada dhashaye islaanta ma oday bay u wada dhashay mise kale laba oday bay ahaayeen maynaan sheeginti masaladu way qarsoonayd marka waxa weeye halkaa lafteeda tafsiil baa gelaya ukhtadu ma liunbaa ukhto garanaya markay gabadhi dhasho mise waa shaqiiqa farqigaana waa soo baxaya masaladu halkaasay ka dhismaysa masalada noocaasiya caalimkii la odhan jiray yaxya ibnu akham masalada ma'muuniyada waktiga imaamu axmed iyo imaamu shaaficiya buu noolaa ayay yidhaahdaan khaliifkii ma'muun markii loo keenay ee uu qaadiga basre ka dhigay masaladaasi ayay dadkii yaraysteen koob iyo labaatan jir buu habay ahdeen dadkii buu la yaraadoo yidhi wani o ninka da-dana muxuu nagala soo doonayaa qaadinimadkiisa dabeedna wuxuu yidhi qofka dee aqoontiisaa lagu eegaaye bal hadda imaamow iweydiye markaa wixii aad iweydiinayso waxaana yidhaahdaan waxay ku imtixaami jireen cidda qaadi laga dhigayo masaa'ilka faraa'idka hadiya jeer dabeedna masaladaasuu weydiiyey marka marna zawj bay ku daraan oo habluhu inay zawjna inantu ka tagtay mas'alatu lma'muuniya marna way ka reebaan haddii laga reebiyo haddii kale toona waxba ka beddeli mayso marka waxay yidhahdaan wuxuu ku yidhi war waxaan ku weydiiyey haddii mayd dhinto oo uu ka tago afar qof oo kale ah labadiisii waalid iyo laba hablood oo uu dhalay labadii habloodna mid ka sii daba dhimato intaan xoolaha la qaybin marka waxay yidhaahdaan qolana wuxuu yidhi oo ay ka tagto zawj nin iyo intii hore qolana waxay yidhahan zawjka kuma darin haddii lagu dariyo haddii kalebana waxba ka bedeli maayo masaladu sideedun bay ahaanaysa marka ka warran buu yihi masalada noocaasiya isla daqiiqadiiba wuxuu ugu jawaabay waayahee maydku ma labbaa mise waa dhadig markiiba yaxya ibnu akham jawaabtu soo celiya waxay noqotay waaye waxaad ii sheegtaa maydka hore ma labbaa mise waa dhadig markuu intaa ku yidhi buu yii mar haddaad tafsiilkii garatay jawaabtana waad garanaysaa loo noqon maayo khalaas mar haddaad kelmadda koowaadii aadi weydiisay noqotay ma labbaa mise waa dhadig waxaa muuqata inaad tafsiilkii garanayso masaladu say isu khilaafayso mar haddaad garatayna loo noqon maayo halkii baa qaadinimadii lagu siiyey marka maalintii dhawedna waan idii ishaaray hadday meyti meyti dhaxashay noqoto dadkani sifaday isu bedelayaan si weyn baa looga fiirsadaa waayo in yar bay isugu bedelaysaa tii magaca hore wadatay magac labaad bay kugu qaadanaysaa kii shalay aabbe ahaa maanta awow buu noqonaya bal awowgu yahay iska hubi markaa si badan baa loo fiiriyaa markaa jawaabtaana intaasi ayaynu kaga gudbaynaa aanu gudubna haddaba naadimka raxmatullaahi calayhi iyo baabkanaynu dul taagannahay ee khunsaha alkhunha baabu miiraathi alkhunsa almushkil walmafquud walxaml baab wuxuu u yahay miiraadka iyo dhaxalka khunsaha mushkilka ah khunsaha mushkilka ah waxaa looga jeedaa waa aadamiyun lahu aalat alrajul walmar'a aw lahu huqbat laa tashbahu waaxidat minhuma waxay yidhaahdaan labeebka waxaa la yidhaahdaa waa aadami leh labadii aaladood ee ragga iyo dumarka labadiiba waa wataa ama labada midnaba ma laha e meel yar oo dalool ah oo uu ka kaajo oo aan labada aaladood midnaba shabihin ka raggana uma eka oo laguma shabihi karo ka dumarkana uma eka oo laguma shabihi karo ayuu leeyahay waa labadaa midu khunsuhu waa nooca haddaad khunsaa maqasho ama labadii aaladoodba waa leeyahay ama labada midnaba ma laha ee bar uu ka kaajaa un buu leeyahay khalaas ka noocaasi ah axkaamtiisu maxay noqonaysaa ahlulcilmigu iyadoo aanay mas'aladu ku gaar ahayn baabka miiraaska iyo dhaxalka oo qura ka noocaasi ahi inuu axkaamtiisa lagu dhisayo cala alixtiyaad iskuma khilaafsana min xaysu aljumla marka lasoo duuduubo masaa'ilka marka yubnaa axkaamuhu cala alixtiyaad axkaamtiisa waxaa lagu dhisaa ixtiyaad siba siday ka dadaal badan tahay marka shaksiga noocaasi ahi ee labeebka mushkilkaa ah aan dhinacna ku caddayn axkaamta qaarkood ragguu ka shabahaa axkaamta qaarkoodna dumarkuu ka shabahaa axkaamta qaarkoodna labadaba wuu ku khilaafaa axkaamta qaarkoodna labadooduu dhexdhexaystaa ilaa shan nooc ayay u kala qaybiyaan fuqahadu axkaamtiisu sida ay u kala baxayso haddaynu isnidhaahno dabagalana wakhti aada u dheer ayay inaga qaadanaysaa axkaamtiisu axkaamta qaarkood ragga ayuu ka waafaqaa oo masalan dahab looma xidhi karo xariirna looma xidhi karo iyo waxyaabaha la midka ah masaa'ilka qaarkood nin baa la xisaabiyaa ninkana dahab iyo xariir iyo waxaa looma xidho axkaamta qaarkoodna dumarkaa lagu daraa oo marka laga eego dhinaca magta oo kale magtii dumar baa ka waajibta oo intii dumarka ayaa laga waajibiyaa xagga cawrada qarinteeda xaggii dumarkaa la haleeshiyaa oo dumarka xaggoodii baa loo waajibiyaa oo waxa weeye inuu cawradiisa wada qariyo oo aanu waxba ka muujin iyo waxyaabaha la midka ah axkaam fara badanna dumarka ayuu ka haleelaa axkaamta qaarkood qolanaba ma haleelo labadoodaba dhexdoodaa la dhigaa xaggaana lama gaadhsiiyo xaggaana lama gaadhsiiyo waa la dhexdoodaa la dhigaa waxaa ka mid ah safka meesha uu ka gelayo haddii labeeb yidhaahdo masaajidkan idinkula soo tukanayaa dee waxa weeye ragga waynu ka saaraynaa safkiisa safka dumarkana ku dari mayno labadooda dhexdooda ayaynu dhigaynaa saf labadooda u dhexeeya ayaynu ka dhigaynaa raggana kusoo dari mayno oo waa intaasuu gabadh inagu noqda dumarkana ku dari mayno waa intaasuu ninku noqdaa dhexdaynu dhigayna axkaamta qaarkoodna mutawasit halka dhexe buu istaagaa dhinacaana lama dhigo dhinacaana lama dhigo axkaamta qaarkooda labadaba wuu ku khilaafaa oo waxaynu naqaanaa ninku hadduu taabto xubin taran ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo cala saxiix waysada way ka jebinaysa ama lab mid lab ha noqdo xubin tarankii ama mid dhadig ha noqdo ama isagoo ha lahaado ama cid kale ha lahaado dumarkuna waa sidaasi leeg bay uga jabaysaa raggana saasi leeg bay uga jabaysaa laakiin isaga ilaa uu labada aaladoodba wada taabto kama jabayso hadduu labadii xubin taran ee mushkilka ahaa mid ahaan taabto laa tanqudu wudu'u waayo waxani wax allaaliya wuxuu yahay uu taabtay ma wax iska ziyaado ah uunoo meesha iskaga yaalba mise waa xubin asala garan mayno marka labadaba waa ku khilaafaya marka masaa'ilkiisu fii baabi alaxkaam waa masaa'il aada u ballaadhan si badanna u kala markaa baxbaxaya qaarkood ragga uu ku haleelayo sidaa dahabkii iyo waxyaabaha aynu sheegayna xariirtii iyo salaada tujinteedii marka uu dumar tujinayo markuu rag tujinaya maaha lakiin waa markuu dumar tujinayo sida ragga u tujinaya halkaa hore u istaagaya dhex geli maayo sidii nin dumar tujinayo kale ayuu istagu odhanayaa halkaa hore istaagay marka waxa weeye axkaamtiisu way kala qaybsan tahay baabkan lafteeda labadoodu kala dhex yaallaa baabkan aynu hadda joognay miiraadka labna maaha dhadigna maaha waa laba ka dhexeeye hadday labnimada ugu burin markaa badinaysana xagga labnimadu isxejinaya hadday dhadignimadka ugu badinaysana xagga dhadignimadku isxejinaya marka axkaamtiisu sidaasay u kala qaybsantah bal haddaba sharaxu ha inoo dambeeye bal aynu naadimka ka dhagaysano raxmatullaahi calayhi waxa uu ka yidhi wuxuu yidhi wain yakun haddii uu yahay ay wain yuujad haddii laga helo fii mustaxiqi lmaali maalka kii mutaysanayay haddii laga helo khunhaa mid labeeb ah oo saxiixun khunsanimadiisu ay saxiix tahay khunsanimadiisu ay saxiix tahay wuxuu uga jeedaa ishkaalkiisa iyo mushkilnimadiisu ay cad tahay oo bayinu lishkaali ishkaalkiisuna uu cad yahay marka arrinta waa kusii bayaaminayaa un mooyaane laakiin isku hal macnuun bay ku dhacaysaa wain yakun ay wain yuujad haddii laga helo fii mustaxiqi lmaali maalka kii mutaysanayay gudihiisa haddii laga helo khunhaa mid labeeb ah oo saxiixun labeebnimadiisu ay sax tahay ay saxiixun fi lishkaal xagga ishkaalnimadka saxiix ku ah oo aan labna ahayn dhadigna ahayne arrintiisaasi ay saxiix tahay oo bayinu lishkaali ishkaalkiisuna uu cad yahay faqsim qaybi calaal aqali inta yar ku qaybi iyo walyaqiini inta la hubo waa isku midu inta yare waa inta la hubo faqsim qaybi calaal aqali inta yar ku qaybi iyo walyaqiini inta la hubo taxda waxaad ku guulaysan markaad sidaa yeesho bixaqi lqismati lmubiini bixaqi qismati lmubiini idaafatu sifa ila lmawsuuf ay biqismati alxaqi lmubiin biqismati alxaqi qaybta xaqa abaad ku guulaysanee almubiini cad sidaa waad odhan kartaa bay dadka qaarkoodna waxay qorayaan taxda bilqismati watabyiini taxda waxaad ku guulaysanoo ku liibaanay haddaad sidaa yeesho bilqismati qaybtii iyo watabyiini caddayntii ayaad ku guulaysan oo arrinta inaad markaa caddayso waad ku guulaysan nusakda qaarkood oo kay taxud mar bilqismati watabyiini qorayaana waa jiraan marka wuxuu yidhi haddii dadkii wax dhexlayay ee dhaxalka lahaa uu ku sugnaado oo laga helo khunsa khunhaa mid markaa labeeb ah oo weliba saxiixun labeebnimadkiisu ay saxiix tahay mid dhab ah oo bayin lishkaal ishkaalkiisuna uu cad yahay mid aan haba yaraatee mugdi ku jirin labeebnimadkiisa haddii laga helo waxaad ku qaybisaa isaga iyo kuwa kale ee waxa weeyaan ay wax wada dhaxlayaan bil ixtiyaad ugu dhis siba siday ka dadaal badan tahay waxaanaad ku qaybisaa inta la hubo ee yaqiinta ah isaga iyo kuwa kale la dhaxlayaba si wixii mugdi galana waxa weeye meesha ka saar oo mawquuf ka dhigo jooji markaynu intaa is yaro dul taagno marka hore waxaynu leenahay jihooyinkii dadkii wax dhexlayay suuragal kama aha awowgu inuu ka yimaado jihatul asli dhinaca asalka usuusha maydku ka soo jeedo inuu ka yimaado awow inuu ka yimaado labeeb ma suuragal aha aabe labeeb ma noqon karo oo dee markuu aabe noqday buu labeeb ka baxay oo labeebba maaha awowna ma noqon karo hooyana ma noqon karo ayeeyana ma noqon karo afartaa usuusha ah mid qura oo labeeb noqon karaa ma jiro waayo hooyo waxay noqotay markay wax dhashay aabe wuxuu noqday markuu wax dhalay awow iyo ayeeyana waa la mid marka ma suuragal aha afartaa mid ka mid ahi inuu labeeb noqdo waxaan kaloo suuragal ahayn jihadii zawjiyada ee zawjka iyo zawjada inuu labeeb galo iyadana suuragal maaha nin labeebah oo macnaha xaas labeebahina ma jirto say labeebahina ma jiro waayo marka horeba sharcan ma bannaana in la guursado oo fii baabi nikaax marka la joogo gabadha la guursanayo shardi waxa u ah dhadignimadkeedu inuu cad yahay ay dhadig caadiya tahay ee laba ka dhexeeyaan kuu guurinaya wax dhici kara maa ninka wax guursanayaana shardi waxa ah inuu ninnimo ku cad yahay laakiin labeeb isna lama guursado isna wax ma guursado markaa jihooyinkaa kaaga iman maayo jihooyinka uu ka imanayaa waa walaaladii adeeradii masalan ubadkii iyo walaagii jihooyinka noocaasi ah ayuu ka imanaya oo ay ka suuro geli kartaa inuu labeeb ka soo baxo labeebkaasi markuu soo baxo xaalaad buu yeelanayaa xaalaadkaasi ama waa afar xaalo ha la yidhaahdo ama waa shan xaalo ha la yidhaahdo intaba waa suuragal markaynu shan xaalo ka dhigayno waxaynu odhan karnaa kow lab iyo dhadigba si siman inuu wax ugu qaybsanayo lab iyo dhadigba haddii aynu lab ka dhigniyo haddaynu dhadig ka dhignaba inuu isku mid yahay sida walaalkii hooyo ama muctiqii wax xoreeyey muctiqa wax xoreeyey ee addoon xoreeya hadduu lab yahayna haddii qofkaa cid dhaxasho loo waayo dhaxalkiisa isaguunbaa leh hadduu dhadig yahayna haddii cid dhaxasho loo waayo isaguunbaa leh haddii labeeb wax xoreeyana isaguunbaa leh cidi lama laha oo labkiiyo dhadigu iskuma khilaafaan xagga cidqiga qodobka labaad hadduu walaal hooyo yahayna waa la mid marka ka noocaasi oo kale ah waa suure wax raadaynana inagu samayn maayo hadduu noocaa noqdo waxaa kaloo suuragal ah inuu labadaba wax ku dhaxlayo ee marna labnimadkaa u badan marna dhadignimadkaa u badan labadaas suuraa loo kala tirinayaa laba suuro labadaba waxbuu ku dhaxlaya ee fii suuratina labnimadaa u badinaysa fii suuratin ukhraana dhadignimaduu ku bursanaya iyo inuu labnimo qura uun wax ku dhaxlayo labadaba marka hore waxbuu ku dhaxlayaa bayna waxbuu kala bursanayay laakiin maanta markuu lab noqdo oo qura ayuu fi xaalatin raabica uu wax ku markaa dhaxlaya labnimo uun haddaynu dhadig ka dhigno midh male fi xaalati markaa khaamisana dhadignimadka oo quru wax ku dhaxlaya shantaa xaalo ayaa marka la doono loo qaybiyaa xaalaadka ka suuragalka ah waxaa loo yaqaano khunsaha mararka qaarkoodna waa la duuduubaa oo waxaa la yidhahdaa wuxuuba saddex xaalaa la isugu soo ururiyaa inay u siman yihiin labiyo dhadigba inuu ku kala bursanayo labiyo dhadigba inuu mid ahaan un wax ku dhexlayo qaabkana waa loo ururin karaa marka haddii xaaladda labka iyo dhadiga aanu isku khilaafaynin masaladan khunha almushkil iman mayso meesha wax macna ay samaynaysaana ma jirtee sidii caadiga ahayd ayuunba wax loogu dhexlaya sida inuu khunhuhu yahay masalan walaal hooyo ama muctiq farqi male labkiisu iyo dhadigiisu markaa si caadi ah ayaa la ysaga dhexlayaa khunhahan masaladiisina kugu iman mayso haddayse waxa weeye ay noqoto markuu labki iyo dhadiga labadaba wax ku dhexlayay laakiin mid ahaan uu ku bursanayay iyo markuu labada mid ahaan wax ku dhexlayay labadaas uule hoosta afarta ka ah hadday noqoto masaladiisu waa mahalatu khunsa almushkil waana dhib badanta si marka loo eego ma dhib badna laakiin si marka loo eego mugdi bay geli kartaa maadaama kafiirsi ay u baahanta tan noocaasiya waxaynu leenahay khunsaha laftiisa laba u kala qaad inuu yahay mid la rajaynayo in ishkaalkani zuulo mugdigan galay inuu zuulo mid la rajaynayo inuu yahay iyo inaan la rajaynayn haddii la rajaynayo inuu zuulo waa sida uu qeybta u dhigay waa sidan wey oo waxa weeye mid kastaba inta la hubo ayaynu siinaynaa qofkii uu ridayo ee khunsahaasi fii xaalin min alaxwaal uu ridayo xaalad ka mid a xaalaadka midh siin mayno qofkii aanu waxba yeelayna wixiisoo kaamila baynu siinaynaa qofku wax ka nusqaaminayo iyo isagu intuu qaadanayabana inta ugu dheefta yar aswa-ul xaala xaalad la arko ta ugu xun ee ugu markaa adarsan ee ugu dhib dhiba dhibaatayn badan ayaynu wax ku siinaynaa inta yar wey oo labada xaalo marba ta yar ayaynu wax ku siinaynaa inta kalena mawquuf baynu ka dhigaynaa waa joojinaynaa waa la sugaynaa intuu kala caddaanayo waa haddii la sugayo inuu kala caddaado hadhow markuu kala caddaadana ciddii ilahay waxaan la joojiyey ayuunbaa qaadan haddii aan la rajaynaynin inuu kala caddaado sida isagoo khunse ah oo hantidii uu ka dhaxalgelayeyna aan la qaybin ayuuba dhintay maata sagiiran isagoo yar buu dhintay lamana sugayo inuu dib u kala caddaado ama dhibicdaa yaree uu ka kaajaa buu leeyahay ee labadii xubin taran midnaba ma laha isagana si uu kala caddaanayaa ma jirto waayo xubin tarankii raggana ma leh kii dumarkana ma leh waa laba ka dhexeeya weligaba saasuu ahaanay mar hadday arrintu noocaa noqoto markaa lafteeda shaaficiyadu waxba ka bedeli maayaan sidii horey ku qaybinayaan qof kastaba inta la huba bay siinayaan inta kalena waxay odhanayaan waa taase ku heshiiya waa taase ku heshiiya waxaana suuragal ah khunsuhu inuu wax ku leeyahayna waa suuragal inaanu waxbaba ku lahaynna waa suuragal oo mar kastoo khunse la sheego macnaheedu waxbuu ku leeyahay maaha ee way dhici kartaa mararka qaarkood waxa weeye inuu cid kale wax yeelaynayo oo cid kale uu xijaabayo hadduu sidaa noqdo laga yaabo isaguna hadduu doono inaanu waxba ku lahayn way dhici kartaa markaa sifo kastoo ay tahayba hadduu cid wax yeelayo iyo hadday dhaxalka lafteeda tahay wuxuu ka qaadanayo haddii ishkaalkiisuba aanu zuulaynin maxaa laga yeelayaa waa mas'ala mushkila jiddan waa mushkila markaa mugdi ku jiro aada iyo aad markaa shaaficiyadiigu waxay odhanayaan inta la hubana ha loo kala dhiibo inta kalena ha la yidhaahdo ku heshiiya oo halkaa mawquuf ha lagaga dhigo oo taase annagu sifo dambe o aanu ku qaybinno garan mayne waayo shaksigii dhimayo wuxuu ahaa ma ogin haddaanu lab wax ku siino waa ku dembaabaynaa haddaanu dhadig wax ku siino waanu ku dembaabaynaa lab iyo dhadig wax ka dhexeeyana ma naqaan marka wakaase oo alla qur-aanka iyo sunnada inta uu wax ugu waajibiyey waa lab iyo dhadiguune laba ka dhexeeyihii meeshuu dib ka haleeli lahaana noo caddaan weydaye idinku ku heshiiya halkaasay dhigayaan ahlulcilmiga qayb ka midana sida xanaabilada iyo ahlulcilmiga in badan oo kalena waxay leeyihiin suurada xaaladda noocaasiya in xoola meel la yska dhigaa wax suuragala ma ilowba ilow dadkii waa in la kala diraa haddii la yahdo heshiiyana hadday doonaan weligoodba heshiin maayaan xoolaha in la dayacaana oo cidlo la yska dhigaana meesha ma leeka ee waa in laba ka dhexeeya wax lagu qaybiyaa lab iyo dhadig dhexdii waa in la dhigaa lab iyo dhadig dhexdii oo hadduu labnimadka ku bursanayay labnimadkii barhkiid iyo dhadignimadkii barhkiid labadaaha la ysugu geeyo laba ka dhexeeyaha waxa lagu siiyo oo hadduu dhadignimadkiina shan ku qaadan lahaa labnimadkiina toban ku qaadan lahaa toddobiyo barh ha la siiyo oo dhadig iyo lab dhexdii ha la dhigo oo ha la yidhaahdo marka halkaa dhexe ayaad wax ku qaadanaysa laakiin xoolo cidlo la yska dhigaa dee meesha ma leeka labada qowlba runtii aad bay wajihi u yihiin una xoog badan yihiin tacliilkooduna waa xoog badan yahay waxaanad moodaa qowlka dambe inuu sii fiican yahay ee xanaabilada iyo qolada tidhi war xoolo cidlo yaan la yska dhigine haddii la kala garan waayay haatan ha la dhexdhexaadiyo oo waxa weeye dhinacaana ha laga soo guuro dhinacaana ha laga soo guuro meeshaa dhexe ha la ysugu keeno axkaamtiisuna wakhtiyo badan bay marba dhinac gashaaye halkaa dhexe ha la dhigo laakiin shaaficiyadu iyagu mar kastaba dariiqadaasay ku qaybinayaan dariiqadaasi ayay ku qaybinayaan marka khunsaha markaad rabto inaad masaa'ilkiisa dhisto isagoo lab ah hal masalaad u samaynaysaa sidii meyti meyti dhaxashada oo kale caadi isagoo laba masalo u samee isagoo dhadigana masalo u samee isagoo warasada marba ku jira dabeedna labada aslu mas'alo ee dhadi ta dhadiga fii xaali dukuura iyo wa fii xaali lunuutha aslu labadooda aslu mas'alo andaaru larbaca ku eeg insha allah waxaad ka eegi doontaa marka siduu mustafa dibulbuqa maxluulaadka dambe u furfuraya waad arki doontaa andaaru larbaca ku eeg wixii kaaga soo baxa labada aslu mas'alo jaamica dheh taasaa jaamica ah dabeedna jaamicada kuu soo baxda dib misna ugu qaybi labadii aslu mas'alo mid kastaaba waxay qayb uga hesho masaladeeda kordhig jusu sahmi dheh qof kastaba masalada wuxuu ka helay marna suurada labka ugu dhufo waxa dul saaran marna suurada dhadiga dabeedna saa u eego qofba labada xaalatuu wax yaraysanaya sii inta baaqiga ana ka reeb ee uu tuu wax badsanaya ha siini aakhirka waxaa kuu soo baxaya markaad mid kastaba inta yar siiso intii mawquufka noqonaysay ee aslu masalaha jaamicada ah ka soo hadhaysay ayaa kuu soo baxayo halkaa aada dhiganaysaa xaaladdu siday ku caddaatana aada wax ugu qaybin doontaa adigu masalada khunsuhu runtii waxoogaa way iska hadal badan tahay haddii la damco in laysdul taago na waxoogaa way iska hadalkeedu way iska badan karaa laakiin hadday mushkil noqoto dariiqadaasi baa loola dhaqmaa shiikhu markaanay mushkil ahayn kamuu hadal wuu iskaga aamusay wuxuu uga aamusay iyada lafteeda axkaam badan baa ku tacalluqayso in wuxuu laga ishaaro way ahayd laakiin wuxuu uga aamusay haddii uu mugdiga ka baxo dee ama labbaa lagu dhaxal siin ama dhadig laakiin muxuu mugdiga kaga baxayaa iyada lafteedu inuu ishaaro way ahayd oo ahlulcilmigu waxay yidhaahdaan hadduu labada aaladoodba leeyahay kasta uu ka kaajo ayaa lagu dhaxal siiyaa cali ibnu abi aalibna sanad saxiixa way kaga sugantay oo aharo badan baa ka soo arooray oo ay ahlulcilmigu tilmaameen sanadkeedu inuu sugan yahay isagoo mid labiiba lab wax ku dhaxal siiyeyna sanadkeeda saxiix bay kusoo arooriyeen cabdirasaaqna fi lmusanaf buu kusoo saaray wadaadkan le maa saxa min aathaari asaxaabati fi lfiqhi ee waxa weeye zakariya algulaam qadiri albakistani malaa magacu saas wa wadaadka kitaabkaa leh maa saxa min asaari asaxaabati fi lfiqhi sanadka saxiix buu ka dhigayaa iyadoo cali ibnu abi taalib loo keenay lebeeb dabadeedna markuu ogaaday dhinacuu ka kaajayo uu ku siiyey labnimo wax ku siiyey lebeebkii uu lab xisaabiyey markuu ogaaday xubin taranka ragga inuu ka kaajayo isagoo yidhi halkuu ka kaajaya waxaa lagu siiyana aharo badan oo uu isku biirbiirinayo wadaad ka leh marka aljaamic fi axaadiisi wa aathaari alfaraa'id marka isaga laftiisu wuu tilmaamaya wadaadka markaa leh aljaamic fi axaadiis wa aathaari alfaraa'id isaga laftiisu wuxuu keenayaa sanadku inuu xasan yahay oo marka la isku biirbiiriyo uu xoogeysanayo ahlulcilmiguna dariiqadaasay mareen oo halkuu ka kaajayo in loo eego ama hadduu dhiig xayd iyo waxaa helo kuu ka helay la eego iyo waxyaabaha la midka ah aduu calaamaad lagu kala saara baa jira markaa shiikhu taa uma bambixine suuradii halista ahayd oo ah markuu mushkil noqdo taasoo quruu inagala hadlay waayo taasaa si dhaba inoo qusaysa wain yakun haddii uu yahay fii mustaxiqi lmaali maalka kuwii mutaysanayay miduu ku sugan yahay khunhaa mid labeeb ah oo saxiixun labeebnimadiisu ay cad dahay oo bayinu lishkaali ishkaalkiisa iyo mugdigalkiisuna uu cad yahay faqsim ku qaybi cala alaqali inta yar masalada ku qaybi iyo walyaqiini inta la hubo oo labeebka iyo dadka wax la dhexlayaba qof kastaba inta la hubo sii inta kalena ka xanibo ka hay taxda markaad sidaa yeesho waxaad ku liibaani oo ku guulaysan bixaqi lqismati almubiini ay biqismati alxaqi qeybtii xaqa ahayd baad ku guulaysanee almubiini caddayd ayaad ku guulaysan haddaad sidaa yeesho marka labiibka iyo arrimihiisa halkaasi baynu kaga gudbaynaa runtii waana arrin u baahan inaan baabkan faraa'idkoo qura lagaga gaabsane bal hortu labiibka arrimihiisa si dhabaa markaa loo eego qaarkood bacdu salaf waxay tilmaami jireen iyagaan maradaba ka rogin marka la yidhaahdo qofkani waa labiib ayay odhan jireen derbigaa ku kaadi xaggaa ula jeeso derbigaa ku kaadi marka waxay odhan jireen waxaanu eegaynaa annagu ma ma arkaan iyagu maogta meeluu ka kaajaya lakiin hadduu cagaa iskaga kaajana waa dumar bay yaadeen haddii kalena waa lab wey waka marka adugu in barta uu ka kaajaya la tixgeliyaa waa arrin aad iyo aada uga macruufa id cinda culamaaء الsalaf wاlxukmu calى اlmafquudi xukma اlunhaa xukma اlkhunhaa in dakaran yakunu aw huwa unhaa mafquudka bal isagana aan isyara dul taagno waayo isaga laftiisu xoogaa waktigu hadii doontaa iska qaadatee isaga laftiisu axkaamtiisu way shabahdaayo hal bayd buu ku dhaafay naadimku laakiin runtii axkaam badan baa gelaysa baabu lmafquud kii la waayey baabkiisii haadaa maxaluh waxkum xukun cala almafquudi kii la waayey waxaad ku xukmidaa xukma alkhunhaa ay ka xukmi lkhunhaa sida labiibka xukumkiisii oo kale ku xukun in dakaran kaana wa fii bacdi nusakh in dakaran yakunu in dakaran kaana ay in yakunu waa hadduu yahay dakaran ama in kaana waa hadduu yahay dakaran mid lab aw amase huwa isagu unhaa uu dhadig yahay hadduu mid lab yahay ama uu dhadig yahay kuu rababa ha noqdee waxaad ku xukminaysaa ka xukmi lkhunhaa sida xukumkii khunhaha oo kale labiibka oo kale waxkum ku xukum cala almafquudi xukma alkhunhaa ay ka xukmi alkhunhaa xukumkii khunsaha oo kale ku xukun oo isaga iyo cidda la joogta ee warasada aba biladari fii xaqihim ama biaswa'i alxaal kula dhaqan xaal la arko ta ugu adag ee ugu xunoo ah lab iyo dhadig ayaa loo eegayey labeebka tamarba uu ku yaraysanayo ama ku adag haddaanu mid ahaan waxbaba ku mutaysanayn in lagula dhaqmo maanta mafquudkana geeri iyo nolol ta ku adaguun isaga iyo kuwa joogaba qolo kastaba geeri iyo nololta u dhib badan kula dhaqan mafquudkan uu tilmaamayo muse naadimku raxmatullaahi calayh waa inuu shaksi bani aadama warkiisu qarsoomo amaba uu go-o oo aan la ogeyn inuu nool yahay iyo inuu dhintay shaksiga noocaasi ah shaksigaa bani aadamka ahe geeri iyo nolol midnaba wax lagaga markaa xukum qaato aan la garanaynin iyo wax markaa lagaga xisaabtamo ka noocaasi ah ayay noqonaysaa arrintu maxaa laga yeelaya hadday dhaxal tahay maxaa laga yeelaya isagii ma la dhaxlayaa oo qof dhintay ma la xisaabinaya cidda se uu dhaxlayo hadduu noolaan lahaa dhaxal ma laga siinaya cidda isagaan dhaxalka aan waxba ku lahayn uu xijaabayo ee hadduu noolaan lahaa uu meesha ka saari lahaa amaba xajbu nuqsaan uu ku ridi lahaa sidee loola dhaqmaya xaasaskiisii iyo dumarkiisii maxaa laga yeelaya masaa'ilka noocaasi ee mafquudka dhaxaloo qura maaha ee masaa'il badan baa ku tacalluqaya markay sidaa tahay shaksigaa la waayey ee geeri iyo nolol midnaba aan lagu ogeyn asalku se inuu nool yahay ay ahayd intee la sugayaa ahlulcilmigu iskumay waafaqin inta la sugayo qaarkood waxay markaa u qabteen muddo ama sagaashan sano ha yidhaahdeen ilaa maalintuu dhashay laga soo bilaabo ama toddobaatan ha yidhaahdeen ama labada dhexdooda ha yidhaahdeen qoloba in bay tidhi qaarkoodna meesha lagu waayey inay meel nabadgelyo tahay iyo meel markaa dhib inay tahay ayay markaa kala qaadeen oo labadaasi ayay kala jaad ka dhigeen qaarkoodna waxay ku jamciyeen meesha nabadgeliyo iyo meesha nabadeed waana qowlka markaa shaaficiyadii agtooda ka macruufka ah meeshu ama lagu waayey meel halaag u qaalib yahay ama meel nabadgeliya u qaalibta intay doontoba ha noqotee qaadigaa ka dadaalaya oo qaadiga ayaa arrintaa iyada ah xukun ka soo saaraya muddada la sugayo iyo arrimaha ku hareeraysan qowlkaasi baana ugu fiican in ama qowlka xanaabilada ee kala qaadaya la qaato ee odhanaya haddii meel dhimasha u qaalib tahay sida doon qarqoontay oo dadka qayr qaarna ka baxsadeen oo ka badbaadeen qaarna ku dhinteen oo kale in lagu waayo ama goob dagaal lagu waayo iyo waxyaabaa la midka ah qowlka odhanaya afar sano ha la sugo wixii ka dambeeyana gabadhiisu ha ciddo tirsato xoolihiisana ha la dhaxlo iyo haddii meel nabadgelyo lagu waayeyna waxa weeye muddada qaalibka isaga oo kale uu noolaaday camrulqaalibka ah ha la siiyo adigu xooggiisa ayuu yeelan karaa laakiin waxaba waxaa ka fiican in la yidhahdo qaadiga beledkaasi ha ka dadaalo oo isagu ama afar sano ha u qabto ama ka badan ha u qabto ama si kale ha u qabtee arrintu waa biijtihaadi alxaakim waayo wax nas ah oo u khaasahoo ay leedahay oo u gaara baan jirin arrimuhuna way iskhilaafi karaan oo fi laxwaali iyo walashkhaasi iyo walamkina intaba way isku khilaafayaan dadka xaggooda marka laga eego qofka la waay noocuu yahay meesha lagu waayey iyo sebenka la waayey oo sebenka itisaalaadka iyo xidhiidhka iyo technolojiyadda casriga ay heerkan ay marayso ee caalamkiiba hal beled oo qura oo kale uu noqday iyo markii aan la isgaadhaynin arrintu waa kala duwanaanaysaa markaa shaksiga noocaasiya inta la sugayo intii la doonaba qaadigu ha xugmiyee marka la sugayo inta la sugayo ummaddu miyay isku wada xanibnaanaysaa oo xoolihii lama qaybinayo miyaa mise qofba intii la hubana waa la siinayaa intii mugdi gashana waa laga haynayaa maya sida saxda ah keligii la tixgelin maaye ilaa haddii la yidhaahdo inta kaasi geeri iyo nolol ku caddaanayo cid wax dhadhaminaysaa ma jirto macnaheedu waxay noqonaysaa isagoo qura in la tixgeliyey haddii la yidhaahdo ama geeri ka dhiga sida wejiga shaaficiyadu weji ka mid ay uu yahay ama nolol ka dhiga waa weji labaadoo shaaficiyada ah ee ahlulcilmigana qaar baa labada qowlba ku tegayay haddii sidaa la yidhaahdana dee wax aan la hubin ayaa waxa weeye arrintii lagu dhisay waa midda labaad ee xukunkaasi wuxuu mar kasta u dhigan yahay in la buriyo oo arrintu sida kale noqoto laakiin waxaynu u baahan nahay waxoogaa muhla wakti la sugi karo inaynu bixinno oo isagii la sugo oo qaadigu qabto intaana dadka la jooga ee goobtan jooga waxa weeye ee dhaxalku uu dhex maray markuu isagu ka wax dhexlaya yahay in wixii la hubo ee kollayba aanay hoos maraynin la siiyo wixii shaki galana in la hayo ilaa inta arrintu qaabuun u kala baxayso ee qaadigu mar labaad xugminayo geeridiisa inuu dhintay ama inuu dhintayba sifo kale inoogu caddaanayso ama dee isagoo noolba imanayo waa inaynu la sugnaa hadday tahay isaga ma la dhaxlayaana biitifaaqi ahlilcilmi lama dhaxlayo dhammaan ahlulcilmigu siday isku ogol yihiin ilaa ama geeridiisu aynu yaqiin ku ogaano inoo caddaato ama qaadiga muslimiintu isagu uu xugmiyo inuu dhimasho saacaddaa laga bilaabo uu dhintay oo uu xukunka ku dhawaaqo yidhaahdo saacaddaa laga bilaabo waxaan xukumay hebel hebel oo muddadaa lala'aa inuu dhintay oo hantidiisa la dhexlayo oo dumarkiisu marka ay hadda laga bilaabo cidda tirsanayaan oo ay guursanayaan oo uu sidaa qaraar kusoo saaro mooyaane inta ka horeeya inaan la dhaxlaynin waa qowlan waaxida isaga la dhaxli maayo laakiin isagu cidduu dhaxlayey masaladaynu ka wada hadlaynaa waa taa isagu cidduu dhaxlayey maxaa laga yeelaya ciddii uu dhaxlayey hadduu waxa weeye uu isagu dhaxlayo keligii oo aan cid kale la lahayn hadduu nool yahay hadduu keligii dhexlayo qof wax la siinayaa ma jiro ilama isagana geeri lagu xugmiyo sida tii xoolihiisoo kale ay noqonaysa hadduu keligii uun dhaxalka leeyahay haddii laakiin lala leeyahay isaga maqan sida ugu dheef roon ee ugu miisaan badan kuwana ugu dhibka badan leh ayaynu ula dhaqmaynaa oo isagii waxaynu samaynaynaa xaaladda nolosha iyo geerida ta u dheef badan ayaynu qadaraynaa adoo wax ku siinaynaa haynaynaa oo intaasi waa mawquuf odhanayna marba ta dheef badan dadka joogana ta ku dhibka badan ayaynu kula dhaqmaynaa oo kuwa xajbu nuqsaan gelinayay xajbu nuqsaankii baynu ku ridaynaa oo waxbaynu dhaxalkii ka dhimaynaa sida laba walaalo ah ama saddex walaalo ah oo masalan mid la waayey hadduu mid ahaan dhinto labadii joogay mid ahaan dhinto oo ka dhinto aabbihii iyo hooyadii waynu ognahay kaa maqani dhaxal ma leh midh ma leh kaa maqani ila meeshii aabbaa jooga e kaa maqani waxba ma laha laakiin hadduu yimaado muxuu samaynayaa islaantuu xajbu nuqsaan ku ridayaa fain kaana lahu ikhwatun faliummihi sudus waayo walaalo tacaduday bay noqonayaanoo kan joogaya isagaa isku laba noqonaya maanta oo kale maxaynu samaynaynaa isaga midhu dhigi mayno moogtahay waxaynu door gelinaynaa labada waalid inay iyagu dhexdooda ka heshiiyaan inay iyagu haddaaba sheekada dhammaystaanoo dhexdooda ka heshiiyaanoo maadaama kaa wax loo dhigayaa aanay jirin ee iyagu un waxa leeyihiin inay dhammaystaan imanka say doonaana ku qaybsadeen ama qorigaa dhex yaalla ha kala qaybsadeen ama islaanta ha loo daayay ama si kale ha loo galo inay dhammaystaan iyo inay dhammaysan waayaanoo aynu nidhaahno islaanta maxaa ku dhib badan waxaa ku dhib badan inuu nool yahay hortuu islaanaya adiga nolol baanu kugula xisaabtamaynaa waa nool yahay inankii sudus baad leedahay odayow adiga maxaa kugu dhib badan dee aniga waxay igu dhib badan inuu dhintaa waayo dee walaalaha mid qura noqonayo tacadudkii ka baxayo islaantan suduska lagu cidhiidhaya thulus bay imanaysaa haddaba adigana waa dhintay dhimashaanu kugula xisaabtamayn dabeedna maxaynu samaynaynaa masaladii lix qore aynu ku dhisaynaa odaygii afar qore aynu siinaynaa waayo marnaba thuluthaan wixiisu hoos mari maayaa afartaa qoraa la hubaayo qaado islaanay adigana qorigaasaa la hubaayo qaado qorigaa lixaadna halkaasuu yaallaa hadduu nolol noqdo odaygaa leh oo shan qori qaadanaya lixda qori iyadoo hal qori bay ku leedahay adigu islaanay qorigaaga wada haysataa way odaygaa leh hadduu dhimasho noqdo islaantaa leh hooyada marka mararka qaarkood mar kastoo mafquud laga hadlayo ha u qaadan in isaga dhaxal loo dhigayo mararka qaarkood baan mid loo dhigayna waxaan la joojiyey dadkan joogabaa lehe isagu raadayn buu ku samaynayaa dadka qayb ka mid a marka hadday iyagu ku heshiin waayaan waa la dhigayaa wuxuu isagu qaadanayana maaha iyagunbaa leh hadduu hadhow kala caddaan waayana ama ha ku heshiiyeen ama waxa weeye sidooda ha isugu xanibnaadeen marka geerida iyo nolosha marba ta u dhibka badan dadka jooga ayaa lagula dhaqmayaa isagana haddii wax loo dhigaya isagana ta u dheefroon baa la eegi de geeriya nolol marba tuu wax ku dhaxlayuunbaa dhaxalkeedii la dhigaya haddaanu waxba dhaxlayn ee wuxuuba dadkan kalun wax loo eegayana qof kastaba ta u dhibka badan ayaa lagula dhaqmaya ka yidhaahda geeridiisa ay dhimaysana wuu dhintaa la odhanaya adigu dhimasho ku xisaabtan ka yidhaahda noloshiisa aniga dhibigu ahna waxaa la odhanayaa nolol adigu ku xisaabtan masaladu saasay u dhisantaha marka dariiqadii kunsahana sidii baa laba mas'alo mas'alo la qadarayo inuu nool yahay iyo masalo la qadarayo inuu dhintay markaa naadimku raxmatullaahi calayhi isagu halkaa bayd oo qura ayuu kaga baxay waxii la odhan jiray mafquudka halkaa bayd war waa sidii kunsa ah oo kale un buu yidhi halkaasuu kaga baxay oo macnaa inta la hubo in lagu dhiso ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdee sidaasi buu isagu kaga baxay laakiin runtii masaa'ilkiisu way kala baxbaxayaan hadduu xitaa hadhow kugu soo noolaado adoo xoolihiisa dhaxlay maxay noqonaysaa xukunkii un baa dib loo jebinaya calaa saxiix khilaaf baa ku jira xukunkii un baa laakiin dib loo jebinaya xoolihiisina waa loo celin dumarkiisiina hadduu isagu doorto in layska qabo ciddii guursatay haysatana waa loo dayn meherun bay bixinaysaa meherkii baa la siinaya hadduu yidhaahdo halay furana waa loo furayaa sidaana waxaa xukumay cumar ibnu khadaab radia allahu tacaala canhu ahlulcilmigana in badani qowlkaasay yidhahdeen waa acdalu laqwaal sida sheikhulislam ibnu taymiya ba u aada ugu hiiliyey waxa weeyaan waana dariiqada markaa ugu sugan ee ugu fiican ahlulcilmiga in badanna ad bay u difaaceen dariiqada noocaasi ah oo ah hadduu nolol hadhow inagu noqdo inagoo dhaxalay in isaga la doorgelinayo xukunkaana dib loo jebinayo waayahay waxkum xukun cala almafquudi kii la waayey waxaad ku xukmisaa xukma alkhunhaa ay ka xukmi alkhunhaa sida xukmaha xukumkii labiibka oo kale ku xukun in dakaran kaana ama yakuunu in dakaran kaana ay in kaana hadduu yahay dakaran kaana haddii uu yahay mid lab aw amase huwa isagu unthaa midna dig uu yahay waa sidii labeebka oo kale ku xukun marka masalada qaabka uu tilmaamayana waynu ishaarnay siduu uga jeedo halkaa inoo joogto wallahu subxaanahu wa tacaala aclam